بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ilahay baa mahadleh mudanayaasha mudanayaasha labada gole wasiirada hoggaanka kulmiye xubnaha golaadha xisbiga matisharafta dadweynaha iyo saxaafadda waxaan igu salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horrayn waxaan salaam iyo mahadno ku dirayaa dhammaan shacbiga somalilan dule iyo dibadba sidaas oo kale waxaan salaam iyo mahadno gaara u dirayaa xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan mar kale uga mahad celinayaa tacabkii iyo taageeradii aad xisbiga la geliseen ee xilliyadii tartanka doorashada taasoo sababtay in xisbigu doorashooyii taasoo sababtay in xisbigu doorashooyinkii kala dambeeyey ku soo baxo darajada koowaad waxaa idinka rajaynayaa inaad halkaa ka sii wadaan dadaalka isku duubnida iyo ilaalinta danta guud inta ay ummaddani gaadhayso himiladeeda mudanayaal iyo barweye xisbiga kulmiya wuxuu taagan yahay xaqiijinta barnaamijkii xisbiga oo ku qotoma himiladeena ummadeed adkaynta nabadgelyada midnimada bulshada horumarinta dalka iyo jiritaanka qarannimada somalilan sidaad ka wada warhaysaan waxaynu samaynay distoorka xisbiga qorshaha iyo barnaamijka siyaasadeed ee ka shidaal qaadanaya dastoorka qaranka xeerarka iyo siyaasadda guud ee dalka xilligii ololaha doorashada ballanteen waxay ahayd inaynu dalkan ka samayno isbeddel siyaasadeed isbeddel maamul isbeddel dhaqaale iyo horumar dalka ka dalka ku tallaabsado ilaahay mahaddii dhammaan qodobadii barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga ee u qorshaysnaa ee aynu bulshada u ballanqaanay wax fiican ayaa ka wax fiican ayaa laga qabtay waxaana waa wax dhammaaday iyo wax gacanta lagu hayo haddii aan dul maro waxay kala ahaayeen aqoonsi raadinta qarannimada somalilan iyo siyaasadda arrimaha dibadda horumarinta garsoorka iyo hagaajinta nidaamka cadaaladda nabadgelyada iyo difaaca qaranka kobcinta iyo kor uqaaridda waxbarashada iyo caafimaadka xoojinta wax soo saarka dalagga beeraha iyo biyaha ilaalinta degaanka iyo daryeelka xoolaha kobcinta dhaqaalaha iyo dhiirigelinta ganacsiga dhismaha xafiisyada dowladda madaarada iyo horumarinta waddooyinka shaqo abuurka iyo dhiirigelinta dhallinyarada tixgelinta iyo kor uqaaridda waxbarashada iyo shaqasiinta dadka la haysooco soo dhaweynta soo dhaweynta iyo dhiirigelinta qurbajoogka horumarinta haweenka ka qayb qaadashada hogaaminta iyo siyaasadda warbaahinta iyo saxaafadda xurteel qowlka iyo xuquuqal-insaanka haddaba haddii aan dulmarkaa dabadiyo afar meelood si koro wax uga tilmaamo tusaale ahaan arrimaha dibadda adeegyada bulshada dhaqaalaha dhismayaasha dowladda iyo waddooyinka aqoonsir kow aqoonsi raadinta qarannimada somalilan iyo siyaasadda arrimaha dibadda waxaanu xil iska saarnay xaqiijinta iyo taabagelinta madax bannaan ee jamhuuriyadda somalilan oo aan sidii ugu uga mid noqon lahayd sidaynu uga mid noqon lahayd bulshada caalamkan u heli lahayd aqoonsi buuxa waxaa hubaala inaanu arrimahan ka soo haynay guul aan qarsoonayn innagoo maanka ku hayna muhiimadda ay madaxbannimeedu nagu leedahay xidhiirhka fiican iyo saaxiibo inagala shaqeeya ictiraafka waxaynu yeelannay saaxiibo badan oo ku hawlan inay nagala shaqeeyaan arrintan waxaana jira dadaallo badan oo ka socda waddamada jaarka iyo yurub kuwaasoo midadhalkoodii ugu horreeyey aada baqasheen mooshinkii ka dhacay magaalada shafir ee u k arrimaha bulshada waxbarashada ballanqaadku wuxuu ahaa in bulshada loo horseedo waxbarasho bilaasha si ay daayartu u hesho fursad la mid ah waxbarashadii ay heleen kuwa ladanin waana lagu guulaystay waxaana ardayda tiradoodu ahayd boqol iyo koob iyo toban kun iyo shan boqol waxayna marayaan maanta laba boqol iyo shan iyo toban kun iyo koob iyo soddon iskuulla la dhisay waxa isku waxa iskuulla la dhisay waxaa lagu kordhiyey waa ilaa lix boqol oo iskuul waxaana la qoray ilaa afar kun oo macallimiina caafimaadka annagoo ogsan in caafimaadku uu muhiim u yahay nolosha bani aadamka waxaa xukuumad ahaan aanu xilweyn iska saarayn sidii loo hagaajin lahaa daryaalka caafimaadka loogana hortegi lahaa cudurrada kala duwan sida isla markaasna waxaan ku dadaalay in dadweynuhu ay dalka gudihiisa ka helaan adeegyo caafimaad oo dhammaystiran si ay uga haystaan intarka dibaddiisa uga baxaan arrim caafimaad ugu baxaan arrimo caafimaad waxay wasaaradda caafimaadku diyaarisay qorshe sannadeedka shanta sannadood ee la jaanqaadaya qorshaha horumarineed ee qaranka iyo heerka caafimaadka qaranka oo loo gudbiyey golaha wakiilada somalilan haddaan isu taago kor u kaca adeegyada caafimaadka muddadii dowladda kulmiye dalka hogaaminaysay waa sida soo socota sanadkii laba kun iyo tobankii waxaanu la wareegay shan iyo toban cisbitaallada gobollada sanadka laba kun iyo afar iyo tobankana waxay marayaan siddeed iyo labaatan cisbitaal gobolladu waxay dowladda kulmiye soo kordhisay saddex iyo toban cisbitaallada gobollada sanadkii laba kun iyo tobankii waxaan la wareegnay koob iyo labaatan cisbitaallada degmooyinka sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka waxay marayaan soddon iyo toddoba cisbitaallada degmooyinka waxay dowladda kulmiye soo kordhisay lix iyo toban cisbitaallada degmooyinka sanadkii laba kun iyo tobankii waxaan la wareegnay boqol iyo lix iyo labaatan xarumaha caafimaad sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka waxay marayaan boqol iyo soddon iyo lix xarunta caafimaad waxaana dowladda kulmiye soo kordhisay toban xarumo caafimaad sanadkii laba kun iyo tobankii waxaan la wareegnay lix ambulance sanadka two thousand afar iyo tobanka laba kun iyo afar iyo tobanka waxay marayaan laba iyo labaatan ambulance waxayna dowladda kulmiye soo kordhisay lix iyo toban ambulance dhaqaalaha dhaqaalu waa wangabarka nolosha waana dhidibada horumarka annagoo ka duulana ballantii xisbiga iyo mas-uuliyaddii naga saaranay naga saaran ummadda xilka noo imatay waxaanu dardar gelinay kubcinta dhaqaalaha iyadoo miisaanaaddii aan xilka kula wareegnay ahayd laba kun iyo tobankii afar iyo afartan milyan oo u s dollar ayaanu gaadhsiinay sanadka laba kun iyo koob iyo tobankii siddeetan iyo lix milyan oo u s dollar waxaanu gaadsiinay sanadkii laba kun iyo labiyo tobankii boqol iyo lix milyan oo u s dollar waxaanu gaadsiinay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo u s dollar waxaanu gaadsiinay sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii boqol iyo labiyo konton milyan oo u s dollar dhismayaasha xafiisyada dowladda iyo waddooyinka waa muhiim in xafiisyada dowladda ay dadka loogu adeegayaa ay yihiin qaar u diyaarsan shaqada oo leh bilix iyo haybad u qaranta sharafta dowladeed iyo karaamada qarannimada annagoo arrintaa ka duulanana waxaanu dhismayaal cusub ku soo kordhinay wasaaradaha daaqiliga khaarijiga waxbarashada beeraha ciyaaraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga deegaanka duulista hoosaha iyo iskaasiinta shaqaalaha iyo arrimaha bulshada cadaaladda gaashaandhigga iyo qasriga madaxtooyada waddooyinku waxay halgowlow yihiin isku xidhka dalka isugudubka bulshada sugidda ammaanka iyo koruqaarinta dhaqaalaha waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha iyada oo loo baahan yahay noocyada kala duwan ee waddooyinka sida waddooyinka waaweyn ee isku xidha gobollada iyo degmooyinka kuwaasoo isugu jira waddooyin laamiya jidcadde iyo xagaaf waddooyinkan oo yaraanta awoodeenka dhaqaale iyo dadaalka la geliyey uu hooseeyo darteed ayay dhammaantood ku hansatay dayaxtir la'aan iyo horumar la'aan waa xaaladooda ku sugnayd xaalad u baahan in si dhaqso ah wax looga qabto dowlad ahaan waxaanu ku qaabilnay sidii ugu dadaalka badneed ee awoodda inoo saamaxaysa awoodda inoo saamaxaysay waxaana laga qabtay wax aad u weyn waxaa dhammaaday waddada bila boorame kalamayr wajaale dayacadabka hargeysa berbera oo wax yaray un ka dhiman yihiin gacantana lagu hayo birijka labaad ee hargeysa oo aanu dhammaystiray iyadoona gacan fiican ka hargeysanay dhammaan waddooyinka muhiimka ah ee bulshadu gacanta ku hayso annagoo bilownay waddadii dheerayd ee xerigaabo waxaa ka waraysaan socdaalkii dheeraa aan ku maray dhowaan xeeraha dalka seel cilaadaas maray waxayna ahayd ujeeddadu inaan u kuur gallo xogogaa lagu noqono nolosha bulshada una samayno qorsheed u wajahan sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka ku duugan xeebaheed mudanayaal iyo marwey waxaan jecelaha idinku xusuusiyo qayb muhiim ah oo ka mid ah ballanqaadyadani xilligii doorashada taasoo u dhigmay sida xisbiga nuryo waxaa ka go-ana inuu hubiyo in haweenku si buuxda oo firfircoon oo xaqsoora xaqsoorna uga qayb galaan dhammaan dhinacyada bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dhismaha nolosha iyadoo loo abuurayo quwad shaksi ah oo aqoon leh quwad shaqaysa oo aqoon leh taasoo awood u leh ka qaybgalka qaadashada qaadashada howlaha dowladda ka qayb qaadashada howlaha dowladda haddaba arrimaha haweenka xukuumad ahaan waxaanu ugu howlgallay si fiican iyadoo aanu guddi u saarnay sidii loogu samayn lahaa qorshe lagu dhiirigelinayo sida ay kaalin fiican uga qaadan lahaayeen hoggaanka siyaasadeed ee dalka waxaana guddigii soo jeedisay in loo sameeyo kooto anigoo u gudbiyey horaa wakiilada laba jeer ilaa haddana golaha lama horkeli waxaa xubnaha golaa wakiilada ee kulmiyo ka codsanaya in ooshin lagu keeno lagana shaqeeyo sida sharciga loo waafaji lahaa soomaaliya waxaan leeyahay dowladda soomaaliya dadka somaliland waa waa tashaday waxay la soo noqdeen madaxbanaanoodii diyaarna uma aha midnimadii soomaali weli ee idinina soo socdaan walaalayaal hadday naga xumaatay walaalnimadii miday yaanay naga xumaan walaalnimo isdhowta iskaashado oo is-ixtiraama waxaanu ku baaqaynaa nabad waxaanu ku baaqaynaa jaarnimo wanaagsan iyo iskaashi walaalnimo ku dhisan dagaal weyn baa ku dhasha weyn baa ku dhinta ee weyn kuma dhasho umana baahna nafaqadarma waxaan leeyahay gudimaha somaliland mugdi kuma jiro taako dubban tallaabo toona kama ogolin cidna gobdada kala waxay ku dhisan yihiin sharci haddiise nalagu soo xaagudbo waxaanu diyaarnahay waxaanu haynaa awood aanu ku difaacno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu